dhinaca kale ani haddii aan kasoo bilaabo koonfur galbeed maamulkeeda toddobiyo tobankii bishii kow iyo tobnaad laba kun iyo afariyo tobankii aniga la doortay alxamdulilaah maalinta iyada ah aniga la doortay ma jirin wax oo dowladdu guryo ay dowladdu leedahay ama hooya ama xafiisyaa nooc kastaba ha ahaadeen haba yaraatee ma jirin ciidan waxaa la yidhaahda haba yaraatee ciidanka booliiska oo dowladda federaalka ay keentay oo booliiska oo joogo iyo ciidanka militariga intii karaankooda waa joogeen laakiin ciidan ay koonfur galbeed leedahay haba yaraatee muusan jirin saas darteed marka anaga meeshaasan kasoo bilownay alxamdulilah muddo shan bilooda waxaan fadhinay geed hoostiis dad badanoo noogu yimid telefishina in adeeg ku jirtin kalena ma sheegi kareen noogu waa jiraan xukuumaddii u horeysay waxaan ku dhisnay aniga geed dheena hoosteeda tabartanadii ay nahayd guri weliba nin shacaba leeyahay aan deganayn meeshaasaan kasoo bilownay alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa wasiiradii xilligaas la magacaabay sida dadaalka iyo ayaga iyo shacabka iyo odayaasha dhaqanka iyo dadaalkii laysku daray ilaahay wuxuuna gaarsiiyey inaan madaxtooye helno guri martiya aan aan dhisno guryo kale oo haddana martida loogu talagalay oo nlfka internationalka lagu qabtay inay noo dhismaan caasimada baraawo inaan madaxtooyadii iyo guryo oo dowladu leedahay laga dhiso runtii dadaalo badanaan galnay ciidan oo degmooyinka sideed degmo ciidan lagu tababaray degmo walba saddex boqoloo ciidana oo lagu tababaray baydhabo keligeeda kun ciidana lagu tababaray booliiska lix boqoloo gooni oo booliisa lagu tababaray marka alxamdulilah annaga waxaan aaminsanaha inay wax badan qabsoomeen magaalada baydhabaana laga garanaa jidadkeeda laamiyada laga garanaa dhismaha magaalada ka socotaa laga garanaa baydhaba markii ugu horeysay oo aniga la dooranayay habeenkii dadkao dhan waxay usoo qaxayeen stationka meel kale las niwal marka alxamdulilah ilaahay mahadda ka gaarto ciidamada amisom walaalaheena dowladda etoobiya ciidankeeda jooga goboladan baai bakool iyo booliiska iyo militariga iyo nabad sugidda iyo ciidanka koonfur galbeed mahadha ka gaarto iyo shacweynaha oo ayaga naftooda nabadda u diyaarsan dowladiidkii habeenka inta soo galaan dadka guryaha kala bixi jiray alxamdulilah maanta inaba meesha doonoo ka seexda ilaahayna waxaa ugu mahadinaynaa nabaddaasuna siiyey haddana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nabaddaas ou noo dhammaystiro oo gobolada iyo degmooyinka iyo jididka ay isku furmaan marka runtii alxamdulilah ana waxaan aaminsana inay wax badan qabsoomeen wax badan haddana ay soo socdaan wax badan ay qabsoomi doonaan qabsoomeen wax badan haddana ay soo socdaan wax badan ay qabsoomi doonaan
dhawaanahan waxaa soo baxaya mucaarado maamulkaada uu la kulmayo waxqabad badan ugu muuqdaa oo xagga baydhabaha u badnaato mucaaradadaas xaggay ka yimaadeen maxaa muuqda
walaa horta dee ayagaa garan karo laakiin ani intaan ogahay waxa waaye meeshan waxaa lagu dhisay annaga horta muddo badan waxaan ku howlanayn mar walbo wax la sameeyana ummadda haddii wax la sameyn waayana waxay ku leeyihiin wax lama sameyn haddii wax la sameeyana wixii la sameeyey dhexdooday wax ka imaanayaan baarlamaanka koonfur galbeed markii la go-aaminayay axdiga kumeel gaarka sagaashan iyo shanaa ku dhigneyd waa la dhisi waaye muddo badaneen ugu qaadatay ilaa iyo boqol iyo afartana gaarsiinay dib u heshiisiin boqol iyo afartan iyo sagaal xibnood dhismahaas markaas aan dhisnay rafaadkii lagu dhisay waktigay naga qaadatay mucaaraday nagu furtay xilli ay lahayd haddana waxaa la gaaray xilligii dowladda federaalka waktigeeda uu dhammaado isbedelka la gaaro de runtii isbedel la-aanna adduunyadii ma socon karto annagana hadda maanta ma heli karno qof iyo codkii meel lagu doorto ma jirto watigaana waktigaana keenay alxamdulilah soomaaliya dowladnimada meel badan ay soo martay jabuutiyaa lagu soo dhisay haddana nairobi kenya lagu dhisay mar labaad haddana jabuutiyaa lagu dhisay mar saddexaad jabuuti mar afaraad soomaaliya muqdisho lagu soo dhisay kalkana waxaa layidhi doorasho dadban oo gobolada la geeyo marka goboladii caasimadaha iyo caasimadaha kumeel gaarka la geeyey baydhabaa lagu dhisay marka marka qabiil walba intay dhawaano uu lahaa inuu konton qofood kursigiiba la keeno kontonka dadka qabiilka ayagaa soo xulanayeen dadkooda kadibna tartamayaasha ayay kala dooranayeen marka sistamkii asiga ahaa dad badanaa wax ku waayey dad badan waxbay ku heleen runtii dad mudanna way heleen kuwa mudnaana way waayeen dadkao dhan kuraasta ma deeqi lahayn marka dad badanoo waxaan aragnay hadda waayadan mucaarado ka sameynayo kursigii aniga lahaabaa si kale maamulka yeelay oo maamulka aniga qabiilkaa soo qortay maamulka waxba kama sameyn karin marka dadaa jiro haddii ayaga wax helaan in lala shaqey rabay haddii ayaga wax waayeen haddana rabaan inay ay qofkii ka helay inaysan la shaqeynin oo anagana ay mucaarado ay sameeyaan marka mucaarado sal iyo raadle anigu ma arko laakiin dadka hadda ordaya oo dadka kuraasta waayay baa dhibaatooyin badan inay sameeyaan oo meelaha ka qaylinaayo oo dad abaabulayo dhawaano meelo ugu yeeraayo meel ka hadlayo cidaadaba ay ka wada hadleen for example dad haddaani mahay ayndhoweed waxaan arkayay muster mukhtaar gudow oo facebook ka hadlaayo oo aada u eetamayo de magaalada waa la wada ogaya muster mukhtaar gudow dadkiisuu la tartamay hal codna waa heli waayo macnaha kursi u qaadi karna marka kuwo waxaa jira tartamay shan iyo labaatan cod helay haddana kursigaa layga dhacay la hadduu lix labaatan heli lahan asaa heli laha nin lix labaatan helaana ka qaaday marka dad saas waxa ku sameynaya waa arkaya laakiin waxaan aaminsanahay dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed gaar ahaan reer baydhabo wixii inta ka dhacayna way ogyihiin wax hadda socdo oo maamulka koonfur galbeed uu wadana runtii way ogyihiin marka anaga waxaan leenahay maamulka halala shaqeeyo maamulku si dimuqraadiyad ah xilka u wareejiyo halays doorto insha allah waktigani wax yaraaba ka haray markaan laba sana wax la jiraa noo baxday sanadii xoogaa noo hartay waxaan rajaynaynaa sanadkaasna insha allah inaan dhidibada u aasno meel oo lagu kala wareegi karo xil la kala qaadan karo annaga meel aan lagu kala wareegi karin waxna la kala qaadan waxna laysu dhiibin anaga dhowr kunoo ciidan aan samaynay hal qofoo ciidana maalinta ayadaa ma jirin insha allah maanta ninka yimaado ciidan meeluu kasoo bilowda leh meel uu joogana leh uu la wareegi doonaa biidn illahi alkariim haddii xilliga isbedelka la gaaro
xagga dhaqaalaha oo kale ciidan badan ayaa tababaray maamulka siyaabo kala duwan u howlgalo canshuuraad muuqdo oo badana hadda la qaado ma jiro oo maamulkaada uu ku tiirsan yahay dhaqaale ahaan maamulkaada uu ku tiirsan yahay oo howlahan badan socda kay dhaqaalahaan walaahi annaga dhibaatooyin badan aan qabnaa dad saaxiiba ah iyo dowladda federaalkana muddo adiga toddoba bilood sideed bilood oo wayna caawisay hadda agost laga soo bilaabo ilaa hadda hadda qofna caawisay beeraasa ma jirto marka canshuur meel laga qaado mabalhaba anaga waxaan canshuur ka qaadnaa magaalada baydhabo dhexdeeda iyo afgooy oo ayada nafteedana oon ciidamo iyo xisaabaad badan ay iska jiraan runtii marka dhaqaalaha cariiri badan ee dhibaatooyin badan aan ku qabnaa laakiin haddana wax un baan wadnaa ciidanka mar wax baan u helnaa mar wax looma helo mushkilooyinka jiran waxawaaye jadiidkii oo xiran dhulkii oon deked lahayn insha allah waxaan ku tala jirnaa caasimadeenada maamulka waa baraaw in baraw inaan waqti dhow airboorkii baa hadda dhismii lagu bilaabay in airboorka markuu dhammaado aan baraw u guurno dekadii aan meeshaas ka furanno marka meel nooga soo horeyso dhaqaala hadda anaga aan ku naalayno waxa ugu horeeya inaan dekadaas aan furanno
xagga ciidanka oo kale markaa ka hadlaysay waxaad ii sheegtay in ciidamo badan ay soo baxeen wadooyinkii badankooda waxaa jiro in la mari karin si accessar loo isticmaali karin xitaa dadkii rayidka ahaa ee tuulooyinka deganaa ama degmooyinka deganaa aanay socdaali karin marka ciidanka maxay qabtaa mar haddii degmooyinkii iyo goboladii saddexda gobol aan isu socod jirin ciidanku maxay qabanayaan ciidanku dee horta kun fayakunu ma aha ciidanku waa la tababaray waa la hubeyey haddana dadaalay wadaan degmo walba waa ka baxaan afartan kilomitr konton kilomitr ay wadaan waxaan rabnaa degmoba degmada kale inay ku xiranto for example qasaadheer oo kalena baydhabo kusoo xirantaa rabnaa diinsoor oo kale sidaas oo kale inay baydhabo kusoo xirantaa rabnaa insha allah dadaal bay wadaan hadda markii hore magaalada bocda magaalada dhexdeeda unbaa la joogi jiray laakiin hadda tuulooyinka ay tagaan hadda cid walbana waa ogtahay kuwa nabadiidka meel kastay ugu tagaan awal ayagaa weerara soo ahaa ciidamadan hadda mahadiha ka gaarto waxay sameynayaan ayagaa ku weeraraan
shabeellaha hoose caqabadiisu ay soo noqotay maadaama sanadkii labaad kuu soo dhammaaday dhawaan aada u dabaaldegtay culeyska ugu badanna xaggaas kaaga imaanayay in dhaqdhaqaaqii shaqooyinka ay socdaan maxaad hadda ku tala jirtaa shabeellaha shabeellaha hoose waxaan ku tala jirnaa waqtiyada soo socda biidnillahi alkariim erboorka number konton inaan furno erboorka baraawona la furo isku socod la helo ciidamo sida aan baa iyo bakoolba aan degmooyinka aan min saddex boqol ugu tababarnay waxaan ku tala jirnaa waqtiyada soo socda tababaro degmo walba saddex boqol oo ciidana oo dadka u dhashay degmooyinka kala yaqaano dhulka ku lugeyn karo ku socod karo kan nabadiidka oo magaalada ka maqan yaqaano kan soo gelayo oo nabadiidka yaqaano dad saasa la helo oo amisomta la shaqeeyo la howlgalo ciidamada militariga la howlgalo oo la shaqeeyo dadka u adeego oo adeeg xalaala u qabto inaan sameynaa rabnaa insha allah waqtiyada soo socdan waa ku tala jirnaa hadda muddo toddoba bilood iyo lix bilood arrintaas waa qaban lahayn laakiin isbedelka dowladnimo oo doorashada lagu jiray sababteed ayaa dowladihiina kaalmeyn lahaa ama amisomtu waxyaalaha wax loo dhextaag loo dhegtaagayay in ay doorashadu habka ay u dhacaysa la ogaado ilaahay mahadi ha ka gaarto doorashadii si nabaday ku dhacday si dimuqraadiyad leh oo ummadoo dhanba ay maanta ku faraxsan tahay dowlad soomaaliyeed oo si dimuqraatiga loogu kala wareegay xukunka oon wax dhibaataa ka dhicin dadkuna ay ku qanacsiinayaan oo dhalatay marka waxaan rajaynaynaa waqtiyada soo socda in loo helo kaalmana loo helo gacambaraani iyo shaqana loo helo xagga maamulada degmooyinka iyo gobolada oo kale markii ugu dambeysay oo gobolkan degmadan bay aad magacaabaysay madaxdeeda waxaad u qabatay muddo lix bilood waktigii uu sii dhaafay waxyaabaa dadka isweydiinaya inay ka mid tahay meelaha qaarna dad waktigii cabdullaahi yuusuf iyo ka hor maamulo ka ahaa ayaa weli jooga marka isbedelada maamulada maxaa hortaagan horta anaga maamulada waxaan rabnaa sida in lays doortaan rabnaa anaga hadda waxaan rabnay in guddoomiyaha degmada degmo kastaba ama degmada bibe aan dhaho in la doorto guddoomiyaha gobolka degmooyinka gobolka baayo isku tegay inay doortaan baa la rabay sida aan rabno marka nabad darada iyo isku socod la-aanta waxyaalo badan kalifay laakiin maamuladii aan magacaabnay runtii dadaal badan ay sameeyeen guddoomiyaha degmada baay dadaalkiisii wuxuu qabtay nin aqoon-yahan awahay waa la ogyahay guddoomiyaha gobolka baay sidaas oo kale isku xir iyo dadaal badan ay sameeyeen aniga lixdii bilood markay dhammaatay waa u jadiidinay sababtana waktigii aan rabnay iyo sidii doorashada inay urabtay aan rabnay umaysan dhicin waktiyada soo socdo ilaa afar degmaa doorasho laga sameyn doono oo degmada baydhaba ay ka mid tahay marka insha allah wakti dhow waxaan rajaynaynaa maamul ay dadweynuhu dad ay ayagu doorteen ay gacantooda ku doorteen ay kalsooni ku qabaan in la doorto magacaabistu cillado badan ay leedahay oo runtii anaga naftiina dhibaan ku qabnaa laakiin hurwayta loo sameeyo insha allah kuwa kalena sidaas oo kale inay doorasho ka dhacdo qabnaa laakiin hurwayta loo sameeyo insha allah kuwa kalena sidaas oo kale inay doorasho ka dhacdo ayaan rajaynaynaa